assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka go'doonsanay khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol konton iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza si guud ahaana xaaladda ka jirta marinka khaza dagaallo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo asbaabaha ay yuhuud uga guulaysan karin kooxaha waxiskacaabinta falastiiniyiinta ee ka dagaalamaya marinka goodoonsan ee khaza haddabaan ku horreyna duqiimaha xasuuqyo horle ayay ciidamada yuhuuddu maanta ka geysteen marinka khaza waxaanay warbaahintu warinaysaa in duqiimahaasay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xasuuqyo horle ayay ciidamada yuhuuddu maanta ka geysteen marinka khaza waxaanay warbaahintu warinaysaa in xasuuqyadaas ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen deegaan kaalmo waasiya ee koonfurta marinka khaza wararkii naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudi halkaasi ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah kaasoo ay ku beegsadeen dad shacab ah oo tiendhooyin halkaasi ka taagtay islamarkaan la dhibaataysanaa fatahaadihii ku dhuftay marinka khaza waxaanay wararku sheegayaan halkaasi ku shahiideen koo iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaadheen shan iyo toban ruux oo kale kuwaasoo iminka ee kooxaha gargaarka degdega ee u qaadan isbitaalada ku yaala marinka khaza si halkaasi loogu dabiibo waxayna kooxaha sheegeen dadka dhaawacyada ay kuwa shuhadaday ka kooban yihiin dumar iyo carruur oo keliya sidoo kale duqeen bahalimaha oo ka dhacday xaafadda shajaaciya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuudda ku dileen lix ruux oo shacab ah kuwaasoo ay laba ka mid ahaayeen dumar halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in duqeyntani si gaar oo beegsatay dhismo ku yaala xaafaddani oo ay ku sugnaayeen dad shacab riid ah oo dumar iyo carruur iskugu jira sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeymo kala duwan ka geysteen deegaano ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxayna halkaasi ku dileen tobannaan ruuxoo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo geystay khasaare kala duwan ayaa waxay ka geysteen xirada shajaaciyaha iyo magaalada baytillaahiya oo labadooduba dhaca waqooyiga marinka khaza gumeystaha yuhuudda ee ku faanaya gumaadka dadka shacabka ah ayaa waxuu war uu soo saaray ku sheegay in bishii disembar ee lasoo dhaafay oo keliya ay ciidamadooda cirka ka fuliyeen marinka khaza kun iyo afar boqol oo duqayn kuwaasoo lagu garaacay deegaanada kala duwan ee dhaca marinka goodoonsan ee khaza isagoo intaasii raaciyey in duqeymahan ay ku kaalmeynayeen ciidamada dhulka ee weerarada iqtixaamada rasaaseynta qafaalka iyo duqeymaha madaafiicda ku garaacaya dadka reedka ah tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay marinka khaza ka geysteen gumaad wuxushlimaah iyo xasuuqyo isirsifeen ah kuwaasoo ay kula kaceen shacabka ku dhaqan mandiqada goodoonsan ee khaza iyagoo taageeraha garla-aanna ka helayay qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo ay ugu horreyso maraykanka waxaana xasuuqyada halkaasi ka dhacay shuhaado ayaa dhaawacyo ku noqday dad ka badan boqol konton iyo afar kun halka burburka dhagaxaanta iyo bidhaha shubka hoostooda ay ku maqan yihiin koo iyo toban kun oo ruux kuwaasoo qaarkood iyo halkaasi ku shahiideen kadib markii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen islamarkaana ay waayeen wax gurmada ah macluusha iyo gaajada ka jirta marinka khaza ayaa waxaa ku dhintay tobannaan dumar carruur iyo dad waayeela ah waxayna middaanay ku tilmaameen dhammaan dadka isha ku haya waxaa ka socda marinka khaza mid ka mid ah musiibooyinkii ugu darnaa ee soo mara caalamka dagaalka iyo duqiimaha ka soconaya marinka khaza ayaana waxaa iminka lagu xisaabinayaa inuu yahay dagaalkii ugu dhigdaashada badnaa ee taariikhda casrigan iyadoo ay weli socdaan xasuuqyada ciidamada yuhuudda ee karanka dadka marasta ah waxaana maalin walba shuhaadayaa dhawacyo noqonaya boqolaal ruux afar iyo labaatan saac kastana ciidamada yuhuudda waxay geysanayaan ku dhowaad toban xasuuq waxaa intaasii dheer oo ay ciidamada yuhuudda ku dhaqaaqeen inay jiraan isgaarsiinta iyagoo diiday in wax gurmadah la soo geliya marinka midkii soo galayna uu yahay mid iyagu ay soo xisaabiyeen islamarkaana aan kaafini karin baahida dadka reer khaza rooba mahiigaanna oo daadad wata ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay ku dhufteen marinka goodoonsan ee khaza iyaduunay middaasi sii kordhisay qabowga halkaasi ka jira warbaahinada caalamka ayaana waxyaabo kala duwan ka qoraya arrintaasi webseetka sharqul awsad wuxuu daabacay warbixin arrinkaas uu diradda ku saarayo isagoona tilmaamay in saacadii lasoo dhaafay gudaha marinka ay ku dhufteen robo mahiigaan ah kuwaasoo sababay inay burburaan tiendhooyin fara badan oo ka dhisnaa gudaha marinka waxaa sidoo kale lagu waramaya in carruur badan ay hadda ku sugan yihiin xaalad aad u daran oo qabow ah wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan inay marinka ka jiraan dabeello xoogan oo jiridda ka siibaya tiendhooyinka dhisan iyadoo wararka kale baraha kala duwan ee internetka lagu arkayo muuqaalo iyo sawiro muujinaya arrintaasi dhanka kale waxaa si aada u baahay muuqaalo laga soo duubay gudaha khaza kuwaasoo lagu arkaya shacabka muslimka ee reer falastiin oo dhulkuusiisa godod yaryar ka qodanayo si ay uga gabasadaan qabowga daran ee dhacaya waayahan dambe halkataa beddelkeed waddamadii carbeed ee deriska la ahaa ay u dabaaldegayaan curashada sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka iyo waxyaabo kale oo maalaayacni ah waxay sidoo kale wararku sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee dhulkala simin inta badan isbitaalada ku yaala marinka khaza shabakada wararka aljaziira ayaa waxay baahisay in ciidamada yuhuudda bishan dhammaatay ee diseembar ay dumiyeen wax ka badan soddon iyo afar isbitaal kuwaasoo bixin jiray adeegyada asaasiga ah walow aysan helaynin waxyaabo badan oo daaweyn ah haddana dhakhaatiirta ayaa waxay u jilbixirteen inay daaweeyaan dadka bukaanada ah iyo kuwa dhaawacyada kala duwan qabaa sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay burburiyeen siddeetan xarun oo caafimaad waxayna burburintan sii kordhinaysaa tirada dhismayaasha iyo isbitaalada ay ciidamada yuhuudda burburiyeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka toddobadii oktoobar ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ka hor inta aysan diyaaradaha dagaalka ee gumaystaha yuhuudda ee bishii lasoo dhaafay ee diseembar bilaabin burburinta isbitaalada waxay horey u beegsan jireen guryaha iyo dhismayaasha kale ee ku yaala marinka khaza iyagoo aan fiirina jirin halkaas ay ku sugan yihiin dad madaniyiin ama rayda ah waxaana ay duqiimaha uga badan ay ka egeysteen deegaanada waqooyiga marinka khaza isagoo duulaanka xagga milatariga ee waqooyiga uu bilowday lixdii oktoobar ee sanadkii hadda dhammaaday ee labada kun afariyo labaatanka waxayna halkaasi ka geysteen burburin dhammaystiran oo ka dhan ah guryaha madaarista masaajidda isbitaalada iyo waxyaabaha kale ay gabaadsanayaan dadka barakacyaasha ah takhriirada soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka khaza ilaa iyo iminka ay burburiyeen boqolkiiba siddeetan iyo lix qidaaca goodonsan ee khaza oo dhan iyagoona halkaasi ka dhigay melo lama degaan ah oo muuqaalada laga soo duubay laga dheehan karo in goobahaasi laga guuray qarniyo ka hor waxayna marinka khaza ka geysteen toban kun oo xasuuq kuwaasoo si maalinlaha ay u soo tabin jirtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay bishii lasoo dhaafay oo keliya ay dileen oo ay dunida ka masaxeen kun afar boqol toban iyo saddex qoys oo falastiiniyiin ah kuwaasoo ku dhaqanaa jihooyinka kala duwan ee marinka khaza sagaal iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee diseembar waxay hay-adda human rights watch takhriir ay soo saartay waxay maamulka yuhuudda ku eedeysay inuu jaraa'imiye iyo xasuuqyo ka geysanaya marinka khaza islamarkaanu dadka halkaasi kunol ka xarimay biyihii cuntadii caafimaadkii iyo waxyaabihii kale isku kaashan lahaayeen waxaanay warbixinteeda ku soo hadalqaaday waxyaabaha ay inta badan ku hadaaqaan dowladaha munaafiqiinta ah ee dayacay dhiigga shacabka abriyada ee reer khaza taasoo waa in cunuqabatan lagu suraga maamulka yuhuudda hay-adda sheegatay inay u dooda xuquuqul insaanka iyo amnesty international waxayna saddexdii bishii lasoo dhaafay ee diseembar maamulka yuhuudda ku tilmaamtay inuu geysanayo xasuuqyo isirsifeen ah iyadoo dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa carbeed ee walaalaha la ah ehelkeena reer khaza aysan waxba u qabanaynin indhahana ka daawanayaan inay u gurmadaan iska badaaye cadowgii helay walaalaheena iyo garab istaag iyo taageero u muujiyeen dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodonsan ee khaza xasuuqa iyo gumaadka wuxuushnimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsan askarta yuhuudda ayna iskugu jira kuwa toos ah duqeymo lagu garaacay saldhigyadooda iyo deegaanadai xooga ku haystaan iyo weliba weerar dhabagallah oo khasaare kala dow lagu gaarsiiyey yuhuudda dagaalyahanada muqaamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in subaxii hore maanta oo khamiisa ay ciidamadoodu qarxiyeen gari nooca midka ciidamada xambaara oo ay la socdeen canaasir ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda xilli uu ku socdaalayay magaalada dulkaram ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee kuwa jirto gumaysiga maamulka yuhuudda ayayna qaraxani la kulmeen waxayna halkaasi ku jireen askar badan oo yuhuudda ka tirsan halkay dhawci kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo fara badan xilliga qaraxan lagu beegsanayay ciidamada yuhuudda ayaana waxay weerar iqtixaama ku soo qaadeen magaaladani iyagoona isku daya inay waxyeelo kala duwan gaarsiiyaan shacabka abriyada iyo halkaasi ku dhaqan sidoo kale howlgal gaarjirsin ayaa waxaa ciidamada yuhuudda lagula beegsaday meel u dhow mustawdin kaniila ee magaalada raamallah waxaana howlgalkaas gaarjirsinta lagu dhaawacay sida ay wararku sheegayaan askar ka tirsan ciidamada yuhuudda warbaahinta maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay rasaas ku fureen darawalkii kaxinaya gaariga halkaasna uu ku dhaawacmay ugu dambayntii wargees ka soo baxa gudaha maamulka yuhuudda ayaa ka yaabiyey taageerayaasha dagaalka saainada yuhuudda wuxuuna ku dhawaaqay isagoo adeegsanaya mas-uuliyiin reer galbeed ah in talaabiib ay ku guuldaraysatay inay gaarto mid ka mid a hadaafyadii ugu muhiimsanaa ee dagaalka ugu qaaday marinka goodoonsan ee khaza kaasuu ahayn meesha laga saaray awoodda kooxda muqaamada falastiin falanqeeyaasa siyaasadda iyo milatariga ee lagu martiqaaday warbixinta wargeyska yahuudda ayaa sheegay inay jiraan arrimo badan oo sababay in yahuuddii ku guuldarsato inay gaarto hadafkii ay dejisatay kuwaasoo ugu caansanaya inay wiiqdo awoodda kooxda muqaamada falastiin qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadda axmed alhilla ayaa sheegay in gumaystaha uusan fahmin in muqaamada aysan ahayn dhaqdhaqaaq wax iska caabin oo keliya balse ay tahay qayb ka mid ah bulshada reer falastiin ayna leedahay qaabdhisneed milatari iyo mid urureyd waana kanay ku wehelinayaan kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta si ay ugu aargudaan falastiiniyiinta oo lagu haya dagaal wuxuushlim ah oo aan loo meeldayin alhilla ayaa waxuu intaa ku daray dadka reer khaza waxay garab istaagan yihiin muqaamada iyo si guud ahaan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta sababta u ah markii ay yuhuudda dagaal ku soo qaaday khaza kuma ekaanin oo keliya inay beegsata muqaamada balse waxay xasuuq kala duldhacday carruurta haweenka iyo dadka waayeelada ah iyagoona isku dayay inay meesha ka saaraan jiritaanka shacabka falastiiniyiinta doctor mohamed mustafa uu ah nin ka faalooda arrimaha yuhuudda ayaa sheegay in sahaynada isku dayday dhammaan hababka ay ku baabi'in karta awoodda muqaawamada balse ay ku guuldaraysatay isagoo tilmaamay in waxa daaliyey oo walwalka ku haya gumaystaha yuhuudda uu yahay in muqaawamada ay weli awood u leedahay inay la wareegto oo ayna dib u dhisto goobaha ay faaruujiyaan ciidamada gumaystaha